kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan waa kowda bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warka rediyo wardheer oo faahfaahsan
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay dagaalada magaalada kismaayo ka dhacay waxaana uu sheegay in ummadda soomaaliyeed aysan xilligan dagaalo iyo weliba dhibaatooyin kale aysan dan u ahayn isagoona taa beddelkeeda sheegay in wadahadal iyo weliba isfaham la doonayo in lagu xaliyo mushkiladaha ka jira magaalada kismaayo warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha rediyo wardheer maxamed nuur amiin
guud ahaan dalka iyo weliba dibaddiisuba waxaa si weyn lagu xusay kowda bisha luuli oo ah maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel waliba ay joogaan magaalada caasimada ee muqdisho ee fadhiga dowladda federaalk ee soomaaliyana waxaa laga xusay munaasabada kowda luulio iyadoona madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid iyo weliba gudoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed cismaan jawaari wasiiro iyo weliba xildhibaano ka tirsan dowladdu ay ka qayb galeen madaxda dowladda ayaa waxay kaga hambalyeeyeen munaasabada kowda loolio dhammaan ummadda soomaaliyeed meel waliba ay joogaan iyadoona deegaanada gudaha dalka meelo badan laga xusay deegaanada puntland ayaa waxa ay qayb ka ahayd meelihii si weyn lagu xusay iyadoona soomaalida ku nool qurbaha iyana ay xuseen munaasabada kowda loolio warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha rediyo wareer maxamed nuur amiin
xuska munaasabada kowda luulyo ayaa ka dhacday gudaha magaalada muqdisho iyadoona hanaanta ay ka badan leeday maalmihii soo maray munaasabadani ee laga xusi jiray dalka soomaaliya xiliyadii kumeelgaarka ah haatan iyo markii ay burburtay dowladii kacaanka ah ee dalka soomaaliya munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamanka soomaaliya iyo marti sharaf dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid toddoba iyo tobanka degme ee gobolka banaadir munaasabada ayaana ku bilaabatay heeso wadani ah oo halkaasi ay ka garaacayeen hobolo dhowr ah oo halkaasi isugu timid oo ay horkacayeen hobolada waaberi ee qaranka soomaaliyeed munaasabada ayaa khudbadii ugu horeysay waxaa ka jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho asigoona ka taariikhiyey waxtarka iyo sidoo kale mudnaanta ay leedahay maalintai dadka soomaaliyeed aadka ugu weyn ee kowda luuliya oo ku beegan xilligii ay midoobeen gobolada waqooyi kuwa koonfureed dalka soomaaliya nimadana ay qaateen gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya oo uu gumaysan jiray dalka talyaaniga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana mikrofoonka lagu soo dhaweeyey asigoona ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay maalintani qiimaha weyn ugu fadhisa shacabka soomaaliyeed asigoona dadka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabada kowda luulia oo ah konton iyo saddex sano ka hor xilligii soomaaliya ay ka xorowday gumaysigii haysan jiray dalka soomaaliya
markaanu intii quruxda badnayd oon isu sheegnay ka tagno hawsha noo taallaa waa badbaadada iyo adkaynta gobonnimadii iyo midnimadii loo soo maray hawsha adag ma fududa in hawshaas la guto waxay u baahan tahay isku duubni is-aaminaad iyo wada shaqayn dhammaan dadka soomaaliyeed iyo dowladoodaba madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana hadal ku soo xiray munaasabada maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis halkaas oo kumanaan dad ay kaga soo qayb galeen xuska maalintani qiimaha badan ee ka dhacday gudaha magaalada muqdisho iyadoona munaasabad midan oo kale habeenkii xalay ahaa ay ka dhacday xarunta booliska ee gobolka banaadir halkaasi oo ay ka qayb galeen dadweyne aada u fara badan madaxda soomaaliyeed iyo sidoo kale fanaaniin dhowr ah oo halkaasi ka garaacday heese wadaniyiin ah oo lagu xusayey munaasabada kowda luulia oo ah maalin qiimo badan u leh shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaana sheegay in loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan ayna ka tagaan oo ka tanaasulaan qabiilka iyo sidoo kale waxyeelada oo u leeyahay qarannimada soomaaliyeed siyaasada reer hebel xeendaabka dowladnimada banaankeeda jirta siyaasada koox hebel magaca diimeed ha wadata hadday doonta xeendaabka dowladnimada banaankeeda jirta laanna kooxdaas iyo qoladaas ayay siyaasadaasi gaar u tahay soomaaliya uma ah aan dhigno midaa aan gashano qabkii soomaalinimada ee qabkii qaran aan gashano waa midaas qiimaha aan u baahannahay inaan inaan ku bixinaa mar kale iyo mar kale dadka soomaaliyeed guud ahaan maanta xafladan dabaaldegeeda usoo baxay ee kuleylka iyo dhididka iyo ciridda ugu bareeray waxaan leeyahay wax fiicanaad samayseen waa mahadsantihiin qiimayaashay ka midiin gaar ahaan waxaan si gaar u ammaanaya degmada waaberi oo kuleyl kasta iyo qorax kastoo jiro waa munaasabadii ugu horeysay oo caynkani ah oo ka dhacda gudaha magaalada muqdisho tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya waxaana xukuumadihii dalka soo maray ee kumeelgaarka ahaa munaasabadahani lagu xusi jiray meelo cayiman iyadoona munaasabadani ay kaga duuneed habeenkii xalay ahaa oo magaalada muqdisho badani ka wanaagsan xiliyadii soo maray iyadoona wadooyinka magaalada muqdisho lagu xiray nalal qurux badan kuwaasi oo bilicdii magaalada kor u qaaday waxaana munaasabadani ay kusoo aadaysaa xili dalka soomaaliya intiisa badan ay gacanta ku hayso dowlada soomaaliya lagalana wareegay maleeshiyaadkii al-shabaab ee dhibaatooyinka badani ku hayay shacabka soomaaliyeed ayagoona diidanaa xuska maalintani qiimaha leh ee kowda luuliyo mana jirin meel ay ka dhacday xiliyadii kooxaha islaamiyiinta ee mayalka adag ee ka jiray dalka soomaaliya ay ka arriminayeen dalka munaasabadan oo laguma xusin intii ay haysteen dalka soomaaliya kowda luuliyo waa maalin mudnaan gaar ah u leh shacabka soomaaliyeed waana maalin dadkii usoo joogay waayihii soomaaliya ay wax badani ku xasuusan karayaan iyadoona jiilka haatan soo baxay sidoo kale ay la qabsadeen foodo iyo sidoo kale burbur dalka uu ku jiro balse haatan u muuqanaya kuwo radraacaya nabadii hore ee dalka soomaaliya xil hore ka jiri jirtay ayagoona haatan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya isku wacyigelinayo sidii mar kale loo heli loo heli lahaa hanaankii dowladnimo ee kal hore ka dhumay shacabka soomaaliyeed maxamed nuur wardhe radio muqdisho
dhanka kale dad badan ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoona lagu soo waramayo in dibadbaxani uu ahaa mid lagu taageerayay wadaadkii dhowaantana kasoo goostay xarakada al-shabaab xasan daahir aweys kaasoo xilligan ku jira gacanta dowlada federaalk ee soomaaliya dadaad u tiro badan ayaa lagu soo waramayaa in magaalada muqdisho ay isugu soo baxeen iyagoona ka dalbanayay in xasan daahir aweys la sii daayo xilli dowlada federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in arrinta xasan daahir aweys ay ka weyn tahay dowladda maadaama uu ku jiro liiska waxaa loogu yeero argagixisada oo qaramada midooba iyo weliba maraykanka ay baadigoobayaan
haye maxaa ka banaan baxaysaan ha idaacadda kulmiye waaye maxaa ka banaan baxaysaan waxaa loo banaan baxaya xasan daahir xagee banaan baxyo kale ka wadaana
beesha uu kasoo jeedo xasan daahir aweys oo kulamo ku yeelatay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay inay aada kaga xun tahay dhibaatada loo geystay odayaasha waxgaradka iyo weliba xildhibaanada beeshaasi kasoo jeeda kuwaas oo xilli ay magaalada muqdisho keeneen xasan daahir aweys la jildiray islamarkaana dhibaato lagula kacay dowladda federaalk ee soomaaliya oo arrinta xasan daahir aweys ka hadasha ayaa waxa ay ku baaqday in beesha uu kasoo jeeda xasan daahir looga baahan yahay inay isdejiyaan dowladda federaalkana ay waqti siiyaan dowladduna ay tahay tan xaqa ule inay ka fikirto masiirka sheekha oo xaaladda iminka ay ka xun tahay dowladda kenya ayaa iska fogaysay inay ka qayb qaadatay dagaaladii ka dhacay kismaayo iyadoona baynisay inay xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan jubbooyinka afyeenka ciidamada militariga kenya cornel cyrus abuna ayaa waxa uu sheegay warbaahinta gaar ahaan b b c da in ciidamada kenya ay degan yihiin meelaha ka baxsan magaalada kismaayo islamarkaana aanay dagaalka ka qayb qaadanin ciidamadeenna waxa ay ku sugan yihiin meelaha banaanka ka magaalada ammaankan ayaana sugaynaa magaalada waxaa ku sugan ciidamada soomaalida xitaa haddii qof lasoo xirayo iyaga ayaa soo qabta oo gudaha jooga ayuu cyrus abuna sheegay dowladda puntland ayaa dagaalkii kismaayo ka dhacay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay waxay ku eedeysay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay eedaha dowladda ay u jeedisay ciidamada amisom ee kismaayo ku sugan cabdi samed cali shire oo ah madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa waxa uu sheegay inay kasoo horjeedaan hadalka kasoo baxay dowladda soomaaliya oo ah in ciidamada amisom ee kismaayo jooga ay ka qayb qaateen dagaalka waxaana uu ciidamada kenya ku tilmaamay ciidan ammaanka jubbaland ka shaqaynaya kana qayb qaatay la dagaalanka iyo weliba ka xureynta goobahaasi al-shabaab sida uu hadalka u dhigay genaraal shire oo hadalkan ka jeediyay xuska kowda luuli oo xalay lagu qabtay magaalada garowe ayaa waxa uu ku baaqay in dhinacyada kismaayo ku dagaalamaya ay joojiyaan dagaalada waxaad xoogaha lutiin muddooyina kan dambe in dhibaato xoogi ay ka jirto jubbada hoose ay ka jirto gaar ahaan magaalada kismaayo iyadoo halkaa laga unkay dhowaan dawlad la yidhaahdo jubbaland state oo dastoorkeennu uu u xalaalaynayo ogol yahayna hase ahaatee ma quri waaba ma ujeedo kalaa waxaad moodaa inaan la ogolayn dadkaas inay aayahooda ka tashadaan dadkaas hiiliyahooba waanu lo garab taaganahay waxaanu leenahay xaq bay u leeyihiin inay aayahooda iyo jiritaankooda ay ka taliyaan waxaanu leenahay dawladda federaalkii ha ka dayso fadqalalada iyo fidmada ay kula dhex jirto waanu ognahay waanu la soconaa saddexdii beri oo ugu dambeeyey in dagaallo xune ay halkaa ka dhaceen waxaanu ugu baaqaynaa bulshada halkaas ku nool inay joojiyaan dagaalka naxdin badan baa naga haysa warwar badan baa naga haysa hase ahaatee waxaa nasiib dara ah madaxdii soomaaliya inay iyadu dabka ay shilayaan oo barreehi ilaale iyo wax la mida ay dagaallo ka wadaan taasna waxaanu leenahay ee inay reeryadaa iska tuuraan oo diidaan waxaanay rabin garab bay u leeyihiin bulshada halkaas ku nool dowladda ayaa ku eedeysay ciidamada amisom ee ku sugan kismaayo inay la safteen mid ka mid a dhinacyada halkaasi ku dagaalamayaan halka warkaasi idinkaga imaanayana waa rediyo wardheer boqolaal kun oo ah shacabka reer masar ayaa xarayso isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi masar iyagoona muujinaya diimadooda ku aadan xukuumadda maxamed mursi mudaaraadyada ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa si nabadgelyaa ku dhacay iyadoona qaar ka tirsan magaalooyinka sida caasimada qaahiro ay rabshado ka dhaceen kuwaasoo dad rayid ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof ayaa waxay ku dhimatay iska horimaadyadaasi dhex maray mucaaradka iyo weliba taageerayaasha mursi oo gacanta isula tagay rabshadahan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad lagu qiyaasay shan boqol oo qof qaar ka tirsan dadka siyaasada mursi kasoo horjeeda ayaa dibadbaxyo wada waxaana mursi marar badan uu ku baaqay in aan la dhibaataynin dadka rayidka ee gudaha dalkaasi ku dhaqan islamarkaana aan dhibaato amni xumo laga geysanin masar warkii waad kala socoteen radio wareer khiyaartana dhegeysanaysaa waa nageynta warkana waxaa idiin akrinaya anigoo ah maxamed cismaan xabiibtan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo